أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkii hadahan oo kale aad dhegaysataan barnaamijka ayaan maantoo kale ku falanqaynaa mid ka mid ah arrimaha ka taagan soomaaliya xilliyada qaar waxa aynu ka hadalnaa arrimaha bulshada sida caafimaadka wax soo saarka iyo qodob kasta waan u arki karno dhegaystayaasheenna waa ay ka faa'iidi karaan toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha gebi ahaantiisaba waxaan ku soo qaadan doonnaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday shabeellaha hoose oo beesha xawaadlo ay ku dooratay suldaanka beesha ee gobollada koonfurta soomaaliya munaasabadda oo saacado badan socotay oo kelimaad kala duwan laga jeediyey ayaynu qayb ka mid ah soo qaadan doonnaa insha allah toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha waxaa soo saaray waryaheena mubaarak cumar mubaarak oo xafladda nooga qayb galay waa mar kaliya diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون
mar kale dhegaystayaal waxaannu idin leennahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaynu gudageli doonnaa deegaanka hawaayi oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo beesha xawaadle ee degta gobollada koonfureed soomaaliya ku dooratay suldaan ku hoggaamiye shareecada islaamka munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha beesha oo isaga kala yimid lix gobol waaliga wilaayadda islaamiga ah shabeellaha hoose culumaa udiin iyo odayaal kale oo lagu casuumay xafladda qabanqaabada munaasabaddan ayaa soo socotay laga soo bilaabo bishii ramadaan oo beesha xawaadle ee degta gobollada koonfureed ay isla garteen si khilaaf la'aan ah oo ay ku midaysan yihiin in ay hoggaan u doortaan suldaan aadan tifow cilmi haddaba sida uu ahaa jawiga goobta xafladda ay ka dhacaysay waxaa noo sawiraya oo goobjoog ka ahaa wariyahena mubaarak cumar mubaarak waad mahadsan tahay maxamed daahir adigiiyo dhegeystayaasha waa idin salaamay marka hore salaan kadib labaatankii bishii muxaram oo maalin jimco ah anigoo ku sugan xarunta idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee gobolka shabeellada hoose waxaa la ii wargeliyey inaan aado safar shaqo ah oo ku aadan xafladda caleemsaarka ee suldaanka guud ee beesha xawaadle ee degta koonfurta soomaaliya intaa kadib maxamed daahirow waxaan u diyaargaroobay xafladda anigoo isku aadistay agabkii aan wax ku duubi lahaa iyo si guudba u diyaargarowga xafladda saacadda markay ahayd abaaro toban saac iyo bar oo galabnimo ah aniga iyo tiim kale aan isku safar ahayn waxaan ka ambabaxnay deegaanka kunyibaro ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose inagoona u raqaansanay dhanka iyo deegaanka haawaay ee degmada sablaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaan soconaba waxaan tagnay deegaanka haawaay saacaddu markay ku beegneed laba saac oo habeennimo ah waxaanu ku aadnay xilli habeen ah waan iska casheenay kadibna waan iska seexanay waxaan soo kacnay salaada subax waxaan tukanay salaada salaada kadib aniga iyo tiimka igu wehelinayay safarka waxaan u ruqaansanay howlka ay ka dhici rabtay xafladda caleemasaarka suldaanka beesha xawaadle ee degta koonfurta soomaaliya maxamed daahirow ee xafladdan waxay ka dhici rabtay meel magaalada hawaayi bannaanka ka baxsan ahna meel beeraha oo ku yaalaan geedo waaweyn oo cambe ah n ugu horeyn maxamed daahirow intaan u socnay howlka n ugu horeyn maxamed daahirow intaan u socnay howlka ay ka dhici rabtay xafladda waxaanin dheygu qabteen beero fara badan oo wada doog ah runtii way soo jiiteen beerahaas waxaa ku yaalo dalagyo kala duwan sida geleyda digir sisin iyo dalagyo kale oo aan halkan ku soo koobi karin intaas kadib waxaan tagnay howlka intaan howlka gelin howlka hoostiisa iyo hareerihiisaba waxaa ku yaala geedo cambe ah oo waaweyn haddana qabow ah intaas kadib waxaan gudaha u galay howlka ay ka dhici rabtay xafladda marka hore waxay indhaheygu qabteen raayadda tawxiidka oo lagu xardhay howlka sidoo kale waxaan arkay boorar ka turjumaya xafladda iyo caleemsaarka runtii maxamed daahiro howlkii xafladda aad ayaa loo qurxiyey oo weliba si heersar ah maxamed daar ee xafladda caalamsaarka suldaanka beesha xawaadle waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan kuwaas oo isaga kala yimaaday gobolada koonfurta soomaaliya haddaan wax ka xuso gobolada ay ka yimaadeen martida waxaa ka mid ah gobolka banaadir shabeellada hoose ay ka dhex ribtay xafladda labada jubba waa jubbada hoose iyo jubbada dhexe gedo baay bakool iyo hiiraamba xafladda waxaa ka soo qayb galay gobolada aan kuu sheegay salaadiintooda oo dhan sidoo kale maxamed daheer waxaa ka soo qayb galay xafladda mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose oo martigelisay xafladda oo ugu horeeyay waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan iyo makaatiibtiisa runtii maxamed daheer xafladdan si heer sar ah ayaa loo soo agaasimay wax yar kaftan haddaan ku daro halkaasi waxaa lagu gowracay geeli fara badan oo aan tir ahaan halkan aan ka sheegi karin aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa waryaheena mubaarak oo noo sharaxayay sawir guudna naga siinayey goobta lagu qabtay xafladda caleemasaarka ah suldaan aadan tifow cilmi oo beesha xawaadle ay u dooratay in uu hoggaamiyo dadka beesha u dhashay ee dega koonfurta soomaaliya kelimaadka ayaan toos ugu dageli doonnaa suldaan maxamuud ismaaciil cali oo ah suldaanka beesha xawaadle ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa loo yeeray waxaana uu ku qornaa soo dhoweynta martida ka soo qayb gashay xafladda iyo furitaanka munaasabadda awal ilaahay subxaanahu watacaala u mahadanaynaa mahad aan bilow iyo dhammaad midna aan lahayn uma waxaa kaloo u mahadanaynaa xarakatu lmujaahidiin waxaa kaloo u mahadanaya u mahadcelinayaa walaayada shabeellada hoose ee runtii aan barnaamijkan soo martigelisay sheekheena waaligeena gobolka sheekh cabdisamed jazaakum allahu khayr jala iyo makaatiibtiisa uma waxaa kaloo u mahadcelinaa walaalayaal iclaamkii oo nooc walba leh insha allah hadduu ilaahida oo igan runtii barnaamijkan juhdi iyo wakti badan geliyey aynu waxaan leenahay ilahay subxanahu wa taala jazaankooda u saar jazaakum allahu khayra jazaa waxaa kaloo waan u mahadcelinaynaa salaadiintii culammadii odayaashii runtii ee meelaha fog nooga yimid ayagoo markaa danaynaya insha allah inay kasoo qayb galaan xafladdii beesha xawaale ay ku doonay suldaanka suldaanka guud ee koonfurta beesha xawaale ay ku dooratay runtii intaas sano soo maray meelaha dheer ka yimid ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay subxaana wa tacala miisaankooda xasaadka allah u saaray insha allah waktiga ay soo bixiyeen juhdiga ay galeen annagana waa kaga madcelina bacdullah insha allah haddii ilaahida beeshin waxay leedahay meel wajda inaad soo dhawaada insha allah soo dhawaada markum waa idin soo dhaweynaa insha allah maadaama aad waktigii iyo inaad noo soo hurteen insha allah ood meel dheer timaadeen waxaa kaloon u mahadcelinaya walaalayaal beeshii runtii irabteeda ee barnaamijkan lahayd oo wakti badan ku bixisay juhdi odayaasheedii dhaqanka nabadoonadoodii odayaashii culimmadii dhalinyaradii intaba calgabdhihii insha allah ayagana oo waktigii runtii iyo juhdigii iyo dhaqaalaha maanta meesha yaala ku bixi ayna waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr jaza ilahi subxana miisaankooda uu ka walaalayaal mar walba waxaan leeyahay martidii qaymaha baneed soo dhawaada ku soo dhawaada xafladii ku weertay beesha xawaadle ee degta koonfurta soomaaliya waxaan codsanaynaa insha allah in sudaankii aankeen insha nala qaadaan oo soo dhaweysaan lala shaqeeyo intaa waxaan leeyahay odayaashii dhaqanka iyo salaadiintii iyo culimadii kolley waxaan rabaa insha allah sudaankii cusbaa ee aan doornay su-aadan tifow cilmi sudaan waa beesh intay isaga timid insha allah ay dooratay bishii rabadlaan bilowgeedii bishii rabadlaan tobankeedaan jeclaa inaan doorano insha allah beeshay moolba isaga timid ayadoo marka danaynaysa inay macnaha ay midowdo koonfurta la maday insha allah arrinkii ilaahay subxana wa tacaala waa noo fudeeyey ilaahay baan u mahadcelinaa maasha allah ilahay baa ku mahadsan sudaanka xawaalihii waxaa doortay koonfurta maasha allah ayagoo waa isku waafaqsan oo aan muran ka taagnayn aan qayle ka taagnayn alxamdulillah ilahay baa ku mahadsan haddana waxaan u taaganayaa xafladiisii insha allahu raxmaan marka waxaan leenahay odayaashii dhaqanka salaadiintii meel bay joogaan inay sidaa u socdaan insha allahu raxmaan wakti waa se gaaban yahay khayrul kalaami maa qalla wadala wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xagaag kaasi waxa uu ahaa suldaan maxamuud ismaaciil cali suldaanka beesha xawaadle ee labada gobol jubbada dhexe iyo jubbada hoose haatanna aan eegno sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee goobjoogga ka ahaa munaasabadda sheekh ayaa soo jeediya kelimad waana ah waxaana uu beelaha soomaaliyeed ugu baaqay inay u kacaan iskana xoreeyaan shisheeyaa haysta qaybo ka mid ah soomaaliya إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله أرسله الله بالهدى ودين الحق الله وما هذا لنا سبحانه سبحانه وتعالى إن أبو هريرة أنه أنجرين نوافجي كلمة التوحيد كإسلام كإيمانك ووحبضا وقيمان ووفا لذا إلى يكتي سنة ميزان وين كله waxaa laga doonaya suldaankana waa aayaddan gadaasheenna ku taalla boorka noogu qoran walaqad akhada allaahu miithaaqa bani israa'iil iidaa qeexayso shuruudaha laga rabo abaalmarintana iidaa sheegayso aayadda dib ha loo akriyo tadabbur ha lagu akriyo waxaa waaye waa laga maarmi karaa maaragtay inaan macmacneeyo waxaan leeyahay marka qabaa'ilkeenna maanta aan ka dhalanay waa inay kacaan beeluhu oy cadowgaa iska saaraan kuwa halkan joogo baraawadiga kuwan qoryoolay jooga kuwan buulo jooga kulli cid walba xilaysan meel aan naqiib ka dhalan ma jirto cid walbeen naqiiba waxaan ka rabnaa inuu ka saaro cadowga inuu ka saaro dhulka uu degan yahay qabiilkiisu qaabkay u haleeleen marka qabaa'ilku ee, mushrikiinta oo nabigu tilmaamay hadda wahaynaa qaar u hayaamay yurub iyo maraykan tegey ee isu dhiibay ee dhalasho ka qaatay ee dhahaya anugu waxaan haynin haysta baasabor maraykan baan haystaa yurubiyan baan haystaa ninka ku dhahaya ninkaasi waa tegey attajanus bijinsiyati alkufaar waa riddo waayo dadku ama ha neceen ama ha ku farxeen aslan inaad inta baxdo aad gaal ciidan u noqoto lianna dowladdaas dadka mid noqonaysaa maraykan baad noqonaysaa ingiriis baad noqonaysaa sweden baad noqonaysaa waxaad adigu noqo- ad- adigu jinsiya ka qaadata dadka mid noqonaysa lidaalika culimada oo dhan waxay isku raacsan yihiin inaanay bannaanayn in la qaato jinsiyad gaalo waana iltixaaq waaye la haleelo kaafiriin la haleelo kuwii kale say u haleeleen kuwa jooga bilaadulislaamna waxaa waaye mabaadi'doodii iyo manhajkoodii fulinayaan waa kuwa hadda golaha sh- sharci dejinta samaynaya ee samaystay go- gole fulin dowladda riddadu waxay kooban tahay laba gole oo loo yaqaano majlis atashriic wa majlis atanfiid soomaaliya waa lagu mideeyey si loo rideeyo oo loo gaalaysiiyo waxaa lagu qaybiyey four pointy five marka sanamkaa four pointy five inaanu ka takhallusno ayaa dhammaanteen nagu waajiba wa ilaa haddii kale adigoo beertaada falanaya ama xoolaha ka dhaqanaya ayaa nin murtada oo xildhibaan ah oo naa'ib loo yaqaano luqada carabiga naa'ibaa la yidhaha naa'ib muxuu yahay wuxuu metelaa ama mumathil baa la yidhahda wuxuu metelaa qabiilka oo dhan buu metelaya cidda kabari noqotee miidiyahaas isaga takoortay sida nuqaabada hadda hor fadhiyo oo kale oo la dagaalamaya afka iyo adinkaba intaan ka ahayn ee u riyaaqaysa madaxweyneheenni dhahaysa ama ra-iisul baarlamaankeenni ama dhahaysa muxuu ahaa wasiirkeenni ama xildhibaanka nagi ciddaasuna waa kula jirta riddadaas waa ridda caama oo loogu talagalay soomaali maadaama axzaab iyo aysan aqoonin in qabiilkeeda lagu gaalaysiiyo marka ummaddii wax yurub aaday ee ku ridoobay iyo wax waddankii loogu yimid ee la gaalaysiinayo intan hadihi shirdima alqaliila ayaa soo hartay marka haddii ayaga marka ayagina ay waxba qaban kari waayaan ummaddii marka dee gaalnimo ayay ku dhacaysaa sidaan horayba idinku sheegnay munaasabadda waxaa joogay odayaal dhaqan oo ka socday beesha xawaad leh kuwaas oo isaga kala yimid gobollada hiiraan banaadir shabeellaha hoose bay iyo bakool jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado in badan oo iyaga ka mid ah munaasabadda ayay ka hadleen oo kelimaad ayay ku lahaayeen qaarkood ayaan idiin soo gudbin doonnaa waxaana ku bilaabayaa nabadoon cabdiraxmaan xiirey barre naqiibka beesha xawaad leh ee gobolka hiiraan nabadoonku waxa uu soo dhoweeyey suldaanka la doortay waxaana uu sheegay inay la shaqaynayaan ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu mahadsan yahay mahad aan soo koobi karnoon bilaawda dhammaad lahayn ilaahaygiina soo keenay xafladan sharafta badan oo quruxda badan oo sida fiican loo agaasimay oo ah munaasabad qaaliya laguna dooranayo naqiib aadan tifow oo ay dooranayso beesha xawaalle beesha xawaalle markaan leeyahay waan dhihi karaa beesha xawaallaha koonfur waan dhihi karaa laakiin waxaan rabaa dadka inaan u sheego xawaalle waxba kale ma laha ninka beesha koonfure xawaalle naqiib uu ta- tabare ama waqooyne naqiib uu yahay dadku waxay yidhahdeen xawaalle sahayna isuma qaato isumana duulo isumana martiyo mar hadday saas tahay marka tan anaga waan ka nimid oo hiiraan iyo midaanba isagaa naqiib noo ah waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay aadan waan isla shaqayn jirnay asagoo naqiib ahayna xitaa isla shaqayn jirnay haddana waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay lafteenuna waa la shaqaynaynaa inuu nala shaqeeyana waan rabnaa waxaan leenahay soomaalida waxay tidhahdaa reerkiisa ninkii kaa sooran rag dheh ninkii reer kale kaa sooran rag haruunidhe waxaan leenahay oon isleenahay maadaama hadda lix gobol loo doorto inuu kuwaasna uu daaweyn karo aan isleenahay walaalkay waan soo dhaweynaynaa waana mahadsan tihiin dadka martida ahoo loo mahad celina aniga maahi waxaan dadka mahad celinay dadka mahad celina oo martida u mahad celina ayaan ka mid ahay soo dhawaada raalli ahaada waxaan leeyahay naqiibkana waa waa la shaqaynaynaa waana kaalmaysanaynaa waana dugsanaynaa waxaan rabnaa inaan iskaalmaysanno hadda waxaan leeyahay haawaay inaan ku hoyanaan laabta kuma hayn inaan imaanaaba uma qabin mugta laakiin allah qadaray haawaay inaan ku hoyanaan laabta kuma hayn hees iyo waxaa ka imay taliyihii iraan hamigaygu waa kacay sidii xala horweynaha habaabna kuma inaan imaanina balaakini lahaasaa inaan la sheekaysto aa ii fiican oo hadda asii jeclaa inaan beriyaha la sheekaysto kaasi waxa uu ahaa nabaddoon cabdiraxmaan xiirey sidoo kale odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ee ka socday gobolka hiiraan waxaynu ka soo qaadan karnaa axmed cismaan carab oo loo yaqaano goolis alxamdu lilaah mahad dhammaanteed allah iska leh bacdallaahi ma- waxaan u mahad celinayaa intii iga horreysay intou mahad celisay intaa kadib allah ayaa mar labaad u mahad celinayaa allihii na soo gaarsiiyey sabanu jihaad sabanu shareeca ee aan nagu oofsan sabanu dimuqraadiya shuuciya qabaliya allihii naga soo gudbiyey ayaan u mahad celinayaa intaa ka bacdi waa soo gaabina laba kelmadood mid suldaanka la doortay ayaan u dardaarmayaa in sha allah midna waxaan u dardaarmayaa ummadda dooratay suldaanka doortay la doortay waxaan leeyahay waxaa lagu doortay xilli wanaagsan dowlad islaamiya ay soo carfayso shareeca talinayso gaala la edbinayo waa sabanku saacidi doona oo adiga talaadaada fududay doona maadaama ay dhabarka saartay kuna tiirsan tahay ee dowlad islaamiya iyo ummad shareecada ku dhaqmaysa aada dhex joogtid waa sabanku saacidaya allihii aan kugu soo aadin sabankii xoog beegta xeer beegta allihii aan kugu soo aadine kugu soo aadiyey sabankii shara diin beegta waa saban waxaan diin ahayn ee duniyadan aysan ka shaqay doonin haddii alla yidhaahdo waxaan ku leeyahay marka ummaddaa waxaad kugu doorteen in shareecada ilaahay aada ku hoggaamisid jihaadka aada ku hoggaamisid jidkiisa waxaan kugula ballamaynaa oo sidii odayaashii iga horreeya ama odayaashii ama qabiilkuba sheegay shareecadaa ilaahay inaad nagu hoggaamisid kitaabka iyo sunnada nagu hoggaamisid ayaan kugula ballannay maadaama suldaankayni aad tahay waxaan ku ogeysiinaynaa shareecada haddaa far ka bixisid oo bannaanka u bixisid farta waa goynaynaa lugta haddaa ka bixisid waa goynaynaa ballanteenna ah waana intan kugu dor kugu doorannay kuna ballannay ee dadka walaalaha waxaan leeyahay waxaa la joogaa sabankii diinta kor loo qaadi lahaa dunida ay ka tali lahayd shareeco dadka muslimiinta ahoo qabiilka ahoo haddan walaalkan doortay waxaa la rabaa inay shareecada hormuud u noqdaan ee kaalinta koowaad ka galaan kaalinta koowaad inay ka galaan gaala la edbinayo wiil iyo maalba ay ku edbiyaan qowlka ay ku edbiyaan waxaa kaloo idin xasuusinaa magacu waa magaca qiimo weyn magacu qiimo weyn oo ahaa jiray wax yaroo boorho inuu soo gaareenaa laga yaabaa dadka boorka inay qariyaan la rabo waa beesha meesha fadhisa waxaan idinleehu idinkula dardaarmayaa magaca dhulka yaan loo wada daynin magacii guud wixii laga rabay daa'ifadiina meesha fadhisa inaad la timaadiinaa laydinka rabaa shareecada inaad kaalin ku yeelatiinaa laydinka rabaa aniga idaacadaha baryaan ka imid idaacadaha waan dhegaysanayey waxaan maqmaqlayey qabaa'ilo ku tartamaya jihaadka laba boqol oo geel saddex boqol oo geel afar boqol oo geel boqol laba boqol oo wiil laba boqol oo qorin weli nusqaana dareema waa idin sugaa laakiin idaacadda waa kusoo jirtiinaan u malayna cidihii idinka horreeyey waayo laakiin adinkana waa kusoo jirtiinaa islaahay ma quusan kaasi waxa uu ahaa nabadoon axmed cismaan carab odayaasha beesha xawaadle ka socda ee gobollada ka yimid ayaan weli ku guda jirnaa markaan waxaan siinayaa xaaji cali gaab oo ka mid ah odayaasha beesha xawaadle ee ka socday gobolka banaadir walaalkeen caleemasaarkiisii ayaan ka soo qayb galnay gobolka banaadir aan ka imiday marka sidaas daraaddeed waxaan leenahay wuxuu qaaday mas-uuliyad iyo ammaano ilaahay hala galab garo kuwii oo garab siiyana allaha naga dhigo Eh, waxa loo jeedana waan garan karnaa waa kitaabka alle in laysku xukumiyo shareecada islaamka taasna waan usoo joognay Eh, rag badanoo hadda eh, noqobada ka mida oon isla oon isnaqaano culumaha oo meeshaan fadhiyo oo wujuuhdooda iga soo hormuuqato aada iyo aada ayay u ogyihiin waxaan qabanay marka intaasaan kusoo gaabinayaa raallina iga ahaada asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa xaaji cali gaab haatanna aan eegno cabdifaarax aadan oo ka socday gobolka gedo kana mid ahaa odayaasha beesha xawaadle ee munaasabadda ka soo qayb galay waxa uu beesha u soo jeediyey inay isgarab taagaan suldaan aadan tifow oo ay doorteen isagoo u duceeyey suldaanka beeshu waxay dooratay nin aadan tifow cilmi la yidhaaha kii abshir noqdo oo nabadgelyo haddaan alla kuu diinin sidaan u cadhayma saarani waxtarkeeda ka soo baxo oo diinta islaamka ummaddiisu ku hago oo tolkiis ku hago oo sidii shalay haddaan alla kuu diinin bacdi loo doortay ilaahaygu weynaa waaxida allaha ku hanuuniyo kii diinta lagu hanuuniyo allaha ka dhigo kii dadkiisa kor yeela allaha ka dhigo waxaan u baahannahay waa diin diinaan u baahannahay kii dadkiisa diinta ku hanuuniyo allaha ka dhigo waana malayn doonaa inuu insha allah uu gudan doono waajibka iyo xilka saaran ilaahay hala garab galo soomaalidu waxay tiraa hargaanti garabkiisa ayuu shoobaa haddii aan ninka wax lala wadin oon garabkiisa aan la taagneen nin aradan iyo nin quruxsoona arbaxsan isku mid ma aha ninka ah aradan waa foolxunya ninka aradana dhoo la leeyahay ninkana hadduu nadaam leeyahay hoos quruxsan yahay hoos labisku ku taagan yahayna warkan yuu yahay yuu ahaa xaguu ka soo jeedaa la leeyahay argaanti garabkiisuu shoobaa ninkan wuxuu wax tari karaa markii la hor taagay oo maanta haddaan alla kuu diin qabaa'ilkiisa uu labada garab ugu jiro oo hebelo laleeyahay himigiisa la dhiso qabiilkana haddaan alla kuudan markaasuu wax noqon karaa isagana markaasuu wax qaban karaa biidnillaahi alkariim kii aan mahadinna allaha ka dhigo kii ay beesha madeeda allaha ka dhigo biidn lillaahi alkariim diinta kii koryeela allaha ka dhigo beesha kilaax ma aha wixii loo doortay waa diintaas waxaan ka codsanaynaa aadan tifow wixii karaamkiisa inuu diintaas allah inuu kor u qaado diinta allah inuu ku dadaalo inuu diinta allah ku dadaalo intaas waa intaas mas-uulow aduu meeqaaniya magac ku fuulaa aduu aabbahaa mudan yahay moodda kuu timid adigaa in lagu maagiya murun ka yaabeyn adigaa macallin diin laga homaray idaajaa muraadka laheed ilaah maanta kuu sahay markab kulama jaba hagelin baxarka moolka ah muslimnima ku dhima geeri waa waxalmo aadan tifoobo muslimiintana waa u leeyahay adigana waa kuu leeyahay diintaasaan kuugu ognahay qabiilka iyo diinta iyo islaamka idin aad waxaa u tahay hagaagka cabdi faarax aadan ayuu kaasi ahaa markaana aan siiyo madaya cabdi xiirow oo ka mid ah odayaasha beesha xawadle ee degta wilaayada ba'i waxa uu suldaanku u soo jeediyey inuu isku taago horumarinta waxbarashada ubadka beesha dadka meeshaan uga casuumay oo reer xawaadle ugu shaanfidiyey oo dadaalkaa muujiyey beelaha meesha iskugu imaaday aan u mahad celinaynaa aadan tufow cilmi waxaa lagu doortay horayana waa lagu doortay wax laguna aqsanaya wax lama hadi waayo wax haddii lagu daraawo tii hor lagu daraawo lagu malaqayn maanta caleemisaarka ciddaan waxbarashadeeda ay ugu gaaban tahay wax yaroo suldaan maxamuud aa sameeyo maacaashid aho jubbooyinka lagu qabtay haddii laga reebo waxbarashadu waa gaaban tahay xawaala dhammaalo oo waxaa lagaa rabaa ilaahay kitaabkiisa isla haasto diinka xaafidiin ku madarasooyinka iyo alxamdulilaahi meelaha macaahidda aad ku fidinayso aa lagaaga baahan yahay waxaa kale lagaa baahan yahay dadka meesha ka soo qeyb galay dad ka badan inaad soo diyaariso oo ciidamad aho jihaadka ku biiray laambeer inaad soo qorto oo walaayaadka aad u keento baaqamuudadu waa iska badan tahay meelaha laambeer waa tuurin tahay waxaa laga rabaa dad jihaadkaas ka qeyb qaadanay oo xawaadle ah beel kasta ku kooban gobol kasta ku kooban inaad soo husho soo wareegatod keento waa lagaa rabaa shaqo aada leedahay waa lagaa kansaray waxaad u taagan tahay lixdaas gobol waxay ku nool dhibkooda ama dheeftooda ama diintooda wax gaasiskooda kama tahay aad u taagan tahay marka waxaan kula dardaarmaa beeshaas reer xawaadla inay ku doorato maanta koo uma aha tii hore waa lagu calaamasaaray waa lagugu mahadiyey haddana fariska soo socdo orday waxaa jalidka looga daraa dadaal kiikasdh ha muuji waay kiikasdh ha muuji waay ordkii kasii badan ham ordo waay marka mar lamaad waxaa lagugu calinohay tiyaa lagugu mahadiyey dadaalkii kasee dheer inaad samaysa lagaa rabaa bidn illaahi tacliim waxaan aan kula dardaar darmaama xawaadlaha ku doortay oo gobol kasta leh inaad kutubkaas ilaahay ku hogaamiso jihaadka aad ka qeyb geliso meel badan oo macaahid u baahnaa jirta aad ka suubiso waxbarashada aad siyaajiso intaasaa lagaa rabaa xawaadaha waxaan leeyahay lix gobol ninkii loo doorto oo marba gobol tagay goormo wax kasbaa adduunyo qabsanaa xawaado u shaqaynaa ninkaas lix gobola la sheegay had waxaa loo baahan yahay ninkaas lixda gobol lagu doorti gobol kas intii odayaashada ay tashtaanoo boqolkii loo dhow
odayaashaasi waxa ay qayb ka ahaayeen odayaal ka socday beesha xawaadle ee lixda gobol ka yimid kuwo kale ayaa jira oo goobta ka hadlay laakiin wakhtiga aynu haysanno nooma saamaxayso in aan idilkooda soo gudbinno markaan aan jaleeco qaar ka mid a martidii dhanka dhaqanka iyo qabaa'ilada ka socday ee sida sharafta leh maqaamka sareeyana loogu casuumay looguna soo dhoweeyey xafladda waxaa ka mid ah shaacirul islaam gudoomiyaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee bariga afrika waxa uu shaacirku sheegay inay si diiran u soo dhoweynayaan oo si kal iyo laab ah ay ula shaqaynayaan hoggaanka ay doorteen xawaadlaha dega koonfurta soomaaliya shaacirku waxa uu la dardaarmay beesha xawaadleh ee suldaanka dooratay iyo suldaanka ay doorteenba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh warku nuxurkiisa waa lala tegey waxaan leeyahay beesha xawaadle ee ku midowday naqiibka aadan tifow cilmi dooratay waxaa idin saaran waajib idinku isi saarteen kaasoo ah garab istaagga iyo la fududaynta naqiibka howsha aada u doorateen sida aada og tihiin maamulba maamulkii ka dambeeya ayaa ka culays badan naqiibba naqiibka ka dambeeyaa ka culays badan ma aha dhibaato soo korortaye waa taqadumka iyo horumarka iyo ilbaxadnimada xallaaradda oo socoto ayaa keenayso waxaa laga yaabaa maanta in la yidhaahdo beesha ma aha ha furuto waxaa horey loo aqoon jiray ma aha waa ilbaxnimo iyo taqadum hadda la gaaray oo islaamka gaaray in cilmo la aruuriyo ilmaha in la aruuriyo oo macahad loo sameeyo oo beeshana kharashka bixiso waa wax soo kordhay waa taqadum islaamku kharash baa baxay waxaa laga yaabaa iyadoo shalay macahad la furay maanta in la yidhaahdo taajul waqaar baa loo baahan yahay mbeesha taajul waqaar ha furato gurigana sar ha laga dhigo oo islaamka diinta islaamka kor ha loo qaado hala sharfo kharash kalaa baxay waxaa laga yaabaa beesha in la yidhaahdo sakhaawi ba haddana loo baahan yahay waa haddana u khidmayn diinta islaamka loo khidmaynayo oo haddana taqadum kale waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo beesha guud ahaan islaamka oo dhan ba waxaa laga dhigay diyadii tii sharciga ahayd oo ku dhaqanka shareecada islaamka qofkii ruux muslima oo kas loo dila diyadii waa muqallado oo boqol baa laga dhigay waa taqadum iyo xalaarad ilbaxnimo oo shareecada islaamka la tadbiiqiyey oo shalay oo aan jirin oo bacmido wax yar la isugu ridi jiray beenta beesha maanta haddii laga yaabo saddex wiil oo fasaada intay dhaqaaqaan beesha kale dariska laba iyo saddex ay ka dilaan maxaa fuulay saddex boqoloo neef oo geela ayaa fuulaysa intaas oo dhan baad u doorateen inuu idinka xaliyo ugaaska carabna marka wixii la sheego oo la ballan qaado inay shaqeeyaan taas horta beesaan u leeyahay naqiibka waxaan leeyahay soo dhowow waan ku soo dhoweyneynaa aniga khaasatan waxaan ku soo dhoweynaya intii maanta lagu soo dhoweynayo in la eg maadaama aniga aan ahay aan ku hadlayo afka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka bariga africa aan ku hadlayo intaas in la eg baan aniga ku soo dhoweeyey diyaarna waxaan u ahay iyo wixii iga dambeeyaba inaan kula shaqayno goormaa waa inta aad kitaabka alle ku taagan tahay haddaad gees yar ugu beerto ishaan farta kaa gelinayna adiguna raalli baa tahay baan u malaynaya soo sidaa ma aha marka naqiibnimadaada annaguna waa ku faraxsannahay adigana waxay ku tahay sharaf maanta inaad naqiib ama hoggaan diimeed aada noqoto sharaf weyn bay kuu tahay haddii sidii ay tahay aada ugu dhaqantana laba darajaad ku gaaraysaa mid waa midda meeshaan ku taallo oo aayadda ilaahi subxaanahu wa tacaala shan shardi buu meeshaan alle ku sheegay lain aqamtum asalaat wa aataytum azakaa wa aamantum birusuli wazartumuuhum waaqradtum llaha qardan xasana maxaa xiga laukafirana cankum sayi'aatikum walaudkilanakum janaatin tajri min taxti anhaar labadaas abaalmarin oo in dembiga lagu dhaafo ah iyo in janno lagu geliyo ayaad ku gaaraysaa shantaas haddaad oofiso maxaa kaloo kuu dheer sabcatun yudiluhum اllahu fii dilih yowma laa dilla ilaa dillu maalin ilaahay xarkiisa mooye xar kala jirin ayaad hooska alla har- har- harkiisa aada xarsanaysaa wa imaamun caadilun haddaad noqoto waay marka adiguna waxaan ku leeyahay waan hubaa inaad ka soo bixi doonto insha allahu tacaala waana kuugu ducaynaynaa inuu ilaahay kuu fudaydiyo adigu umaadan gelin kaambeen kharashkaagama bixin beeshan ayada intay isku tagtay kuu dooratay haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala biduuni mas'ala haddii lagu siiyey oo hilkaas lagu saaray xadiidkii nabiga ku sugune ilaahay waa kugu gargaaraya waa kula gar qabanaya annaguna macaagaa nahay wilaayaadkaas wilaayad baa ka shaqeeya oo ka dhisan wilaayaadka waxaan ka codsanaynaa la shaqayn weynaasa inaad la shaqaysaan suldaanka guud ee beesha xawaadle ee be- ee wilaayaadka koonfureed wa khaasatan lixda gobolee la carabaabay waxaan ka codsanaynaa in la shaqeeyaan soo dhoweeyaan la fududeeyaan hawshii loo igmaday odayaashii qaraa'ilada ka socday ayaan ku guda jirnaa ee wilaayaadka waxaan siinayaa malaaq biyow malaaq axmed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbada dhexe oo qayb ka ahaa martidii la casuume ee kelimaadka la siiyey maylahaa sida isi hanin dhawaayteen gobol isinin dhegdaan kama hasantiin ilaahay maylana isan barakaayo suldaanka isan dooratagna suldaan oo dadka diinta ku hogaamiyo in ilaahay kawaa may lahaa beele may sheegay may doorateena suldaan suldaan aadan tifow isan doorateen unana siinlaqaadni may la faday madan soomaali meraase unrahawe narhawe meraase farshadeediya folma dhagaas faara biyaasima manaa lankoshalayis walma ooda koru mana langalantolele walma ooda karamo marka may la faday in la garab surumo naf in maala la garab surumo lankorkoyn geeb unmay kasaana soomaali midana lankawal doorade tanta tida hob ana kuwaay bariyay mucaadanagdeh unin haddi islaama ka dhex jarna walan dhaqamaana kitaabu kitaabkana mucaarad ma leh mucaarad iyo gaallay marka bay siin sheegay suldaanka isin doorta un siin laqaadna in la la garab surumo iyo fadaana markood madi la garab surumo may lankan shalay isku qabsaay isi gureebteen dhaqaale in baahanye marti ley safari ley may la faday in hool la siiyo soomaalida may ogaadi jireen waagii hore suldaanka gaal iyo loo erengaa la sii jiray hadda may fadaane beella afar sabataris inay isin suldaanka hoolgaa siidaan siinku fadaan waana la shaqaytaan suldan aadan tifow adigna may ka lahaa ee geeka waagii hore may jeedeen suldaame may lan doorada jaray ee reer ribal noo reebo kor geedka suldaanka la doorado may lan doorday ee kitaabka ni hogaamiye marka walaalkiin dooradii ee reer noo reebo kor mee in kitaabka beelan ku hogaamido oo jihaadkana hogarkata iyo lakiin dooradi may lanaa suldaan aadan tifow hadhawaaw hanoo kadalaw magaca walaayada jubbo ju- jubbooyinka khaasatan jubbada dhexe may ka lahaa hadhawaaw ehlamaha ka dhawaaw kalgacla ka dhawaaw islaamaha ka dhawaaw sacadala kula walaalkaanata shalayba isgorani helayn macriifi ana xumaamukii ogayn haddana may ka lanaa sifela ka dhawaaw walaayaadka suldaan tifow shalay naqiibka sh- walaayada shabeelle hoose yahay gekana walaayada koonfureed madilar ee shabeelle hoose jubbooyinka oo lama oo juba lusa iyo juba lama juba dhahay juba hoose baay bakool gedo antabo haddama iya suldaan walaayaadka maxaafadaadka iyo walaayaadka gobollada melanah suldaanka had la shaqeeyoy ee walaayaadka xoogaha naftiyo may leeyina walaayo welba suldaana rooga suldaankaasaana la dhaqamaas marka eh, may fadaane suldaankan hob kooy manaa in oo la qadariyo la ogaada inay suldaankii walaayaadkaas dhan usay way lanku baahiyaan usulku xariir way oo usu baahiyaan usu aqmar yana may laa walaayaadka walaayada may ku asaana inay saas on hadhawaayaan sun hadhawaayaan hadhawaayaan waa tahay kelimaadka ayaan ku guda jirnaa weliba qaybta dadka la casuumay ee ka qayb galay xafladda ay suldaanka ku dooratay beesha xawaad leh ee degta koonfurta soomaaliya suldaan maxamed mayow waa afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose goobta ayuu ka hadlay waxaan usii mahadcelinaynaa beesha xawaadle oo xafladan munaasabadan aadkii aad u qiimaha badan qabatay oo maanta salaadiinta gobolada dhan inta badi walaayaadka isaga kala keentay salaadiintoodii waxaan leenahay adinkana waxaan leenahay walaalkii aad doorateen waxay rabtaa garabgal inaad la- xilkiisii aada la guddaan la garab istaagtaan waxaan leenahay waa caleemad saarteen haddana wuxuu idinka sii rabaa micnaha shibirka laba garab ayuu leeyahay hal garab kal- kaliya kuma duuli karo marka waxaa laydinka rabaa aan idinkana inaad garab istaagtaan marka insha allahu waxaan leeyahay salaadiinta nuqabada sida guud oo nooga imaaday walaayaadka kale waxaan leenahay noo soo dhowaada waxaan idin leenahay gobolka shabeellada hoose anigoo ku hadlayo magaca nuqabada walaayada shabeellada hoose waxaan idin leeyahay soo dhowaada si guud dhammaan nuqabada walaayaadka guud oo nagala joogo ugaasyada nabadoonada waxaan idin leenahay marti sharafka kale culamaa udiinka nagala soo qaybgalay xafladan dhammaantiin si guud ayaan idinkugu mahadcelinaynaa maanta suldaanka la doortay waa suldaan in muddo hadda micnaha nala shaqaynayay walaayada gobolka shabeellada hoose ka tirsanaa beeshiisu markay aragtay mudnaanta inuu mutay inuu maanta lix gobol uu suldaan u noqdo waxay waa ku mutaysanta asaa mutaystay beeshan ay aragtay inuu mudan yahay ayay u caleemo saartay intaas nin gudan kara howshiisa inay tahay waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaalaana allah la garab galo macnaha maanta xil nin xil qaaday eed qaad waayo macnaha xilkiisaa culus oo loo magacaabay asagana ilaahay subxaanahu wa tacaala allah la garab galo marka waxaan leenahay sida guud noogu soo dhowow suldaan walaayadan waa taadii hore sidaan hore kula garab joognay ayaan kugu garab joognaa waxaan rabnaa marka walaayaadka hadda raggii nagala joogo nuqabada sida banaadir baay gedo shabjubbooyinka jubbada hoose jubbada dhexe raggii nagala joogo waxaan rabnaa suldaankaisaan horeyna u qaadnay adinkana inaad nala qaadaan aada la shaqaysaan suldaankii maadaama uu suldaan lix gobol hadda uu isku noqday hadayna gobolka shabeellaha hoose uu ahaa marka waxaan idinka rabnaa adinkana sidii aan hadda suldaanka shalayba aan isugu duubnay uu noqday nin xilkiisa guto maanta uu yahay salaadiinta gobolkana dadka ugu firfircoon oo maanta maxay ahayd ka dhex muuqda salaadiinta dhinac walbo haddii ay tahay marka waxaan leenahay xilkiisa culusub oo hadda loo magacaabay allaha la garab galo waa tahay dhegaystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan xaflad ka dhacday shabeellaha hoose oo beesha xawaadle ay ku dooratay suldaan aadan tifow cilmi oo hoggaamin doona beesha xawaadle ee degtaa gobollada koonfureed ee soomaaliya waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo xafladda soo xiray ayaa nagu soo maqan balse waxaan ka hormarinayaa suldaan aadan tifow cilmi oo ka hadlay munaasabadda suldaanka ayaa beesha xawaadle ka codsaday in ay la shaqeeyaan oo ay isgarab taagaan sidii ay horeyba ugu kaalmeeyeen markii ay u doorteen in uu hoggaamiyo beesha gaar ahaan kuwada dega gobolka shabeellaha hoose
ilaahay baa mahadda iska leh allihii nagu kulmiyey makaankan quruxda badan leh oo si amni ah howsheennii noogu wada allahaas ayaan awal u mahad celinaynaa intaas kadib waxaan mahad kale u celinaynaa xarakatu shabaab ulmujaahidiin guud ahaanteed gaar ahaan amiirkeenna abuu cubayda xafidahu allaahu tacaala intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayada shabeellaha hoose oo martigelisay arrinkan isaga ah oo wakhti badanna ku bixiday oo ugu horeeyo waaligeena wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan iyo makaatiibsida guud ahaan oo aan u kala harin degmadiiyaan u mahad celinaynaa tuuladiioo aada noola shaqaysaan u mahad celinaynaa waxaa kaloon weli u mahad celinaynaa reer haway odayaasheedii iyo haweenkii oo aan si guud ahaaneed waxba noo kala harin oo nala shaqeeyey aad ayaan u mahad celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa culamaa udiinkii ka soo qayb galay wakhtiga badanna ku bixiyey arrinkan isaga ah ayagana waa u mahad celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa nuqabadii salaadiintii ugaasyadii safarada dheerdheer soo galay oo wakhtiga ku bixiya arrinkan isaga ah waxaan leenahay jazaaka allahu khayra aljaza waxaa kalaan u mahad celinaynaa beesha xawaadle oo aan aada ugu mahad celinayo maxaa yeelay wakhtiga ay ku bixiyeen iyo qarashka ay u bixiyeen wax lasoo koobi kara maaha beesha xawaadlena aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa odayaasheedii dhallinyaradeedii haweenkii oo si buuxda uga qayb qaatay arrinkan isaga ah ayaan u mahad celinayaa dhammaanteed insha allahu tacaalaa markaan kelimadeyda sii galo kolley ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa ii qadaray inaan maanta lay doorto lix gobol haddii lay doortay horta waa arrin iska culus oo culayskeeda iskale wa shalay waxaan dhibaato xoog leh ku qabnay gobolka shabeellaha hoose haddana waa dareemi kartaa lix gobol xaaladooda waa iska fahmi kartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u kaashanaynaa biidni illaahi tacaala ilaahayna fududayn doona insha allahu tacaala beesha waxaan ka codsanaa horeyna shaqo la-aan kuma arag ilaahay khayr ha siiyo boqol kiiba boqol way garab itaagnayeen ilaa iyo hadda igamana harin in sha allah haddana waxaan rajaynaa biidni illaahi tacaala shaqadii shalay aada wadeen inaad labalaabtaan oo shaqadii iyada ahayd in sha allahu tacaala aan garab iskugu siino oo shalayba garabaad isiideene maantana aada igu taagnaataa maxaa yeelay keligii wax ma qaba karo in sha allahu tacaala beeshii ta codsigaas ayaa ii dhex yaallo in sha allah waxaana rajaynaa biidni illaahi tacaala inay ajiibi doonaan waana ku kalsoona intaas markaan ka soo gudbo walaalayaal kolley marxaladda lagu jiro waa marxalad iska adag mas-uuliyad ayaa lay dhiibay aniga kolley waxaan ku ballannay oo haddee horeyna aan ugu ballannay haddana aada wada og tihiin insha allahu tacaala inaan kitaabka alleh ku wada dhaqmayno waxaan idinka codsanaa kolley idinkuma arag hadda ka hor in kitaabka qof ka hor yimid laga yaabee qof inuu jaahil ka yahay laakiin mar haddii laga dhaadhiciyo waad qaadan jirteen haddana waad wada qaadateen sidiinaba waxda maanta hadda dib loogu noqonayo ma jirto waxaan idinka rabnaa oon idinka codsanaa in sha allahu tacaala kitaabkaas alleh ayaa noo dhexeey dhammaanteen inaan u nusrayno oon u adeegno waana laga rabaa waxaan rabna waxay tahay oon aniga idinka rabo ilaahay ma qadaro wax dulmi a ama macsi a ani igu adeeca idin dhihi maayo waa shay min addiin ah imaa wixii xaq ah inaan laygaga hor imaanin waa shay min addiin ah oo laygu qaato taasna waxaan rabaa inaad qaadataan haddii ilaahay ogolaado in sha allahu tacaalaa guud ahaan beeshii intay maqan inta joogtaba aan isugu kaalmayno wanaagga aan isugu kaalmayno ehelnimadii aan isugu kaalmayno muslimnimo la isugu kaalmay waxaa kaloon u dardaarmaa beeshii dad baan la dhaqanaa derisaan layna deriska aan la dhaqmayno inaan wanaag kula dhaqanno quruxdeennaa ku jirto sharafteenaa ku jirto waa walaalo waad ogtihiin deriska rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi meesha uu geeyey ilaa iyo ou yidhi in lays dhaxlo in ay ku dhowaadaanaanba ka shakiyi allah idin barakeeye derisku waa kulley saddex nooc deris hal xaqou kugu leeyahay deris laba xaqou kugu leeyahay derisna saddex xaqou kugu leeyahay intaas deris ah inaan ilaalino beeshii waa uga baahannahay insha allahu tacaala inaan isla ilaalino deriskii inaan isla ilaalino intaas markaan ka soo dego annaga beeshii xawaadle waxaana laka rabaa dadkii walaalaheen ahay oo aada og tihiin dadaa waxaa ku talagalay inay guryo ka dhistaan dhiigga wiilasha xawaadle guryo inay ka dhistaan run ahaantii cali jeyt waxaan maqlayaa guryahu dhistay sidii la sheegay anugu ma ka warqabo laakiin waa la sheegaya guryahaas muxuu ka dhis ku dhistay wiilashii ow laayey wa lacagtii ou ka qaatay wa dadow dab ku shubay dhibaato badanaa dhacday ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa ogaaska kii ummaddaas badbaadin lahay ifafaarihda waa noo muuqdaa oo haddow buu wax qabtay run ahaantii wax badan meel kastow tagana xawaadle wuxuu dardaarmayay nabad inay deriskii la noolaadaan nabad inay islaamka nabad kula noolaadaan annaga ogaaska waxaan ka rabnaa inuusan siyaasad gelin xawaadle waa qabiil weyn in sha allahu tacaala ogaaska marna in sha allah waa noo imaan doonaa biidni illaahi tacaala annagana waa u tegi doonaa biidni illaahi tacaala waxaan rabnaa marka xawaadle annagoo isku duuban biidni illaahi tacaala walaalaheenna inta meesha jirta annagaynala dhasheen inta maanta hiiraan ku sugan waa intaan micigooda waay kulli waa wada dhalan waxaan rabnaa nin walba ninkiisa bal walaalayaalow soo ugu celin lahay dabka lagu shibaayo dhiiggiisa la gadanayo nin walba siduu ugu hortegi lahay walaalayaalow aan ku talagalno maxaa yeelay meeshaan waa la kala bax dadka kala tegayaa waay bal hala fiiriyo walaalayaalow ma ogtahay waxaa waxaa nugu jirto oo dadka qaarkeen ku jira ninka maanta run ahaantii calajeegta qabiilka waa ka simana laakiin ilama dhalin maanta diinta kumada dhalin haran hadduu soo tawbiyo ou diintii ku soo laabto walaalkay wa imaa saacaddan waxba isuma sheegno marka waxaa iskaga keenay khaldan oo annaga isku darsamay xawaadle waa xawaadle ma ahan waxaan ku wada dhalanay diintaan ku wada dhalanay maanta waxaa iiga sokeeya walaalahay kalaa iiga sokeeya maanta kan ila dhashay saakay hadduu xasan murtad oo u galo xaqiiqatan waxaa iiga sokeeya muslimiinta iiga sokeeyaan asagana inaan isdilnaa meesha noo taala maxaa yeelay waa amar ilaahay subxaanahu wa tacaala oo i amray waay awaamirtiaan fulina aniga walaalayaalow waxaana laka rabaa wixii ilaahay ou gooyey inaan gooyno hawaadle war diinta waa wada taqaanaan akhriya guryahaad ku wada akhridaan kitaabka hala fiiri wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ou gooyey haddaan goyno guulaan ka helayna wixii ilaahay ou xidhiirina dhahayna inaan xidhiirino hawaadle intaas ilaahay dartiis hanaga noqotee war arrintaas ma ballan qaadni ilaahay ka baqa ka run sheega arrinkaa isaga ilaahay dartiis nin allaale ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa garab mara war ilaahay baan idinku dhaarshiya kuwa hadda la sheega yaysan idin luminin waxaad oo la leeyahay culamo la leeyahay run ahaanti yaysan idin luminin ma ahan culamo waa kuwa faasidiin ah runtii maxaa yeelay tusaale abu mansuur sow ahay meeshuu istaago maxaan ahayn seen ahayn waa dhooban jirnay soo maa maantana maxuu leeyahay ma hadda u khaldan yahay mase shalow khaldanaay balka jawaaba ilahay baadan ku dhaarshay mogtahay wax inaad fahantaana la rabaa wax inaad fahantaana la rabaa shalay ayaan ordayni oon daba tuurnayn oon lahayn abuu mansuura hadlaya aamusa dadka hata aan la dagaalamayn war aamusa si aan u dhegeysanay codkiisa maantana intuu taagan yahay ma maantaan raacnaa mase shalay aan raacnaa marka ilahay baadan ku dhaarshay waana asagii waay qof kale ma soo bixin walaalayaalow diintan aan iskugu gurman waxaa walaal noo ah nin allaale ninkii diintaas u gurmanayo oo u gargaarayo ayaa walaal noo ah walaal aan ka dhigano deriska aan badbaadino waxaan rabnaa marka hawaadle inta ka horrayso waa saxoo waxa meesha joogo waa dad hawaadlo ah shalay waxaa dhacday in la duufsaday walaalayaalow nin walba walaalkiisa ha la hadlo nin walba walaalkiis ha la hadlo waxa uu ku jirana ha kala hadlo hana ka celiyo intii tabartiisa hadduu ka hari waayana ha gooyo maxaa dhacay waa amar shay min addiin awaay in sha allahu tacaalaa waxaan rabnaa kulankan ilaahi subxaanahu wa tacaalaa hanugu cafiyo guud ahaanteen insha allahu tacaalaa waxaan mar kale u mahad celina odayaashii safarada dheerdheer soo galay oo wakhtiga badan soo bixiyey runtii wax la ilaabi kara maaha guud ahaantiin aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadkiina soo dhoweeya reer hawaai ma ilaabi karno boqolkiiba boqol gacantayna u qabteen wayna soo dhoweeyeen shaqadiina waynala qabteen boqolkiiba boqol ilaahay khayr ha siiyo waxa quruxda badan le aada u jeedaan hawaya samaysa runtii annaga shuqul kuma lahayn bannaankan ka istaagna rag baa ka wakhtigaan ku bixiyay ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa miisaankooda allah u saaro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ah suldaan aadan tifow cilmi oo beesha xawaadle ay degta koonfurta soomaaliya u dooratay in uu ku hogaamiyo shareecada islaamka haddaba maxay tahay ujeedka loo doorto oo loo duubo hoggaanka dhaqanka ee beelaha maxaana laga doonayaa inay qabtaan odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilada muslimiinta ah waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay oo ku dheeraaday waajibaadka hor yaalla odayaasha dhaqanka waaliga ayaa docda kale dardaaran dhaxalgal ah u dhiibay suldaanka la doortay suldaan aadan tifow cilmi alxamdu lilahi di ljalaali wاlkraam wاsalaatu wasalaamu calaa khayri اlanaam wclى aalihi wsaxbihi اlbararat اlakhyaar waslama tasliima kaiira ama bacd asalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatu awala waakhiran waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaanahu watacaala nicamka dusheena ku galladaystay amniga istiqraarka uuna siiyey ee noo suuragelisay kulankan qiimaha badan maanta inaan qabsanno ama aan qabsanno bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa akhyaarta meesha fadhido jazaahum allahu khayran oo ka kooban culummada hogaanka dhaqanka soomaaliyeed mas-uuliyiinta dhallinyarada iclaamka iyo dhammaan marti sharafka ka soo qaybgalay xafladdan qiimaha badan jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala raadadkii iyo meesha u socoteen ajir ha idinka siiyo si gaar waxaa u mahadnaqayaa beesha suldaanka gobollada koonfureed calamay saaranayso xafladdan qiimaha badanna soo agaasintay martida soo dhoweeyey dadkaana isu keenay ilaahay subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka alla u saro kulankoodana allah ka dhiga kulan khayr ilaahay subxana wa tacaala wax khayr qaban ha ka soo bixiyo axibbatii fillaah wixii hadal ahaa iyo xikmado ahaa horaa loo yidhi odayaalaa tidhi culammaa tidhi akhyaar kalaa tidhi xaqiiqatan hadal ma harin waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan waxyar isdul taago asbaabaha ama ahdaafta laga leeyahay naqiib in la duubo maxaa laga leeyahay ma tafaaqur xoolahan baxaayo iyo juhdigaan baxaayo ahdaafta laga leeyahay maxay tahay meeshaan u soconnaa intee tahay waxaa laga marmaan marka bulsho weynta inay dhagahooda wax ku maqlaan ikhwaani hadafka laga leeyahay suldaan in la caleema saaro ama la dhiso waxa ugu horeeya waa tatbiiqu shariica waa sharciga ilaahi subxana wa tacaala sidii loo dabaqi lahaa qabiilkana loo gaarsiin lahaa axkaamtiisana loo fulin lahaa koonka uga shaqayn lahayd inay salaadiinta ka shaqeeyaan ee hormuudna u noqdaan qabaa'ilahodan inay ka raadhiciyaan waana soo jireen qabaa'ilka inay naqiib doortaan xilligii nebi maxamed sal alla alay wasalam ayay salaadiin shaqayn jireen ee duubnaayeen qabaa'illa ay horjoogi jireen raayaad u wada jireen ninka naqiibkana waa raa'id ceelalyo waa ceelalyo wuxuu ceelal u yahay tolkiisu ceelalyo u yahay ina araa'ida laa yakdibu calaa ahlihi ninka raa'idka ah ee ceelalyada ah ehelkiisa ma hoojiyo beenna uma sheego saas ma ma hoojiyo oo been uma sheego waxa uu raa'idka u yahay waa kitaabka ilahi subxana wa tacala inuu ku maamulo shareecada tadbiiqinteedana xooyaan u dareensiiyo waxyaalaha loo duubta ay ka mid tahay ogaasyada waxaa kaloo ka mid ah ogaasyada waxyaalaha loo duubo nashru dacwa fii awsaati alqabiila inuu diinta ilaahi subxana wa tacala ay gaarsiiyo qabiilka asbaabihii ay ku gaari lahaydna uu ka shaqeeyo uu u saciyo culammadu ay ka buuxaan beesha uu horkaco waxa weeyaan deegaanadooda waxa weeyaan dacwada u gaarsiiya beesha ay degan tahay goobihii lagu barnaayo uu aasaaso uu had iyo jeer uu taagan yahay sidii selafka saxaabada ay ahaan jireen noqobadii loo duubi jirayba markay soo islaamaan saxaabada ee nebi maxamed sal alay slam maadaama bilow la joogay ee u imaadaan tolkooday ku laaban jireen say dacwada u gaarsiiyaan tolkooday ku laaban jireen se risaalada nebi maxamed sal alay slam iyo fariinta nebi maxamed ay ka qaadeen inay tolkooda u gaarsiiyaan shararay qaban jireen go-aanay soo saari jireen waxyaalo badan ay xaqiijin jireen qaarkooda waxaa nebi maxamed sal alay slam iyo warkooda maqlaayo maka oo nebi sal alay slam tolkiisa u deganaa colaadna ay kala dhexaysay ballan ku qaaday inay xabad masake ay u degi jirin ilaa nebi maxamed sal alay slam uga fasaxay odayaasha qabailada saasaa laga rabaa inay saa u istaagaan aa laga rabaa oo tolkooda ee diinta ilahi subana tacala ay gaarsiiyaan waxaa kaloo laga rabaa ahdaafta loo duubay noqobada iwaa lmujaahidiin inay soo dumaan ay soo dhoweeyaan deegaanadooda ay ku soo dhoweeyaan mujaahidiinta ee kitaabka ilaahi subana watacaala koryeelidiisa u taagan shareecada tadbiiqinteeda waxaweyn dhiig ku bixinaayo cadowga saa'ilka ee ummadda horarku aha ka difaacayo oo khayraadkoodii iyo haldoorkoodii maalin kastoo boob ku haayo inay deegaanadooda ku soo dhoweeyaan waxyaalaha ogaasada loo duubay ka mid yihiin jazaahum allahu khayran waxaa ka mid ah waxyaalaha loo duubo waa soo koo koobayaa waqtiga ciriiri ah inay ka shaqeeyaan muslimiinta si ay walaalayn lahaayeen qabaa'ilka soomaaliyeed ee cadowga u kala qoqobay uu isku diray xuduud beenaad u kala dhidhigay qulubtooda ee kala tagtay inay isu soo dumaan ay walaaleeyaan oo qofka ka soo safaro meel fulaan ilaa ay meel fulaan uu ka tegaayo qabaa'ilka soomaliya iska dhex marayo laga soo dhoweynayo las walaaleeyo waxyaalaha loo du ina xaqiijina waana laga rabaa ina xaqiijinana waana laga rabaa oo quluubta dhex quluubta mugta isbaarada la dhigay in la qaado oo dadka waxaa la walaaleeyo kitaabka ilahi subana tacala lagu walaalayo waxaa ka mid ah ahdaafta loo duubay qabaa'ilada ama noqobada loo duubay inay mushaarakeeyaan jihaadka iyo halganka cadowga ilahi subana tala loogu soo horjeedo oo af adinba ay ku taageeraan ya ilaa cadowgan moogtaha saa'ilka ah ee horarka ah shay ka waajibsan maanta ma laha bacda aliimaani billahi subxaanahu wa tacaala in la iska difaaco cadowga mugtahay aan mood iyo noolba aan noo reebeynin horar ku ah noo ogolayn inaan noolaano waa horar dadkaa soo maha waana waajib ay nagu tahay arrintaas subxana wa tacala qabaa'ilada waxa la rabaa inay mushaarakeeyaan qabaa'ilada waxaa la rabaa soomaaliyeed inay cadowgaas aan dilayna inay la dilaan dadka cadowga laga difaacaya waa iyaga dadka diintooda diinta waa mugtahay dhammaanteena wakiilaa ka wada nahay xilana waa saaran dadka waxa ugu horeeya loo ilaalinayo waa xifdu diin waxa ugu horeeya dadka loo ilaalinaayo oo dhiig loo bixinayo waa diintooda in la xifdiyo oo la ilaaliyo marka jazaakum allahu khayran asbaabahaas ayaa waxa weyaan ama ahdaaftaas ayaa ka mid ah waxyaalaha loo duubaayo ogaasiyada hadaf kaloo laga leeyahay ma laha jazaakum allahu khayran bulsho weynta inay dareemaan la rabaa arrintaas ay kala shaqeeyaan noqobada taagan ee markasta la duubaayo gobolada dhan waxa weyaan noqobaa laga duubaa waa loo istidaa waa loo saxeeyaa dhaqaalo badanaa ku baxo idinkana garab ku siiya arrintaas xaqiijinteeda siday noqobada u xaqiijiya arrintaas garab ha lagu siiyo wixii dardaaranaha walaalaha dhammaystiray waxaan rabaa insha allahu tacaala naqiibka la duubay maanta jazaahum allahu khayran beeshan ee duubatay waa soo dhoweynaynaa ka walaay ahaan ilaahay subxana wa taala xilkaasi la saaray iyo mas-uuliyaddaasi waxa weyaan ha kula garab galo allahna u fududeeyo waxa weyaan allah ha ka dhigo midka u adeeyo kitaabka ilahi subxana wa tacaala waxaan rabaa dhowr kelmood asagna inaan kula dardaarmo waxyaalaha aasaaska a ka dhiganaysa naqiibow waxaa ugu horeya ilahi subxana wa taala cabsidiisa waman yattaqi allaha yajcal lahu makhrajan ninkii ilahi subxana wa tacaala ka baqo oo lugtiisa meesha uu dhigaayo hadduu iska fiiriyo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu siinayaa ama uu sahlayaa meel uu u baxsado xaqiiqatan shaqooyinkiisa ilahi subxana wa taala wuu u fududaynayaa shaqooyinkaada waxyaalaha ay kugu fududaanaya waxaa ka mid a ilahi subxana wa taala cabsida inaad kaashato taqwa allaahi fii kulli shayin wax kasta aa qabanaysa ilahi subxana wa taala hawayaan kitaabkiisa u bandhig waan kula darmay waxaan kaloo kula darmay maadaama aa qabiil hogaaminaysa cadaalad inaad ku dhaqanto cadaaladda waxa weyaan waa shay qof kasta oo mas-uul ee laga rabo inuu dad ku dhaqo qof maamul islaami hadduu mar haayo waxaa aasaas ah waa cadaalad xukunkiisana wuu sii jiraayaa ilaahay subana watacaalana kaalmuu ka helayaa cadaaladda aakhirana ilahay subana watacala uu ku badbaadinaya waxyaalaha aa ku badbaadaysa waa cadaalad cadaaladda marka insha allah taala hadaf iyo habdhaqan ha ku noqoto insha allahu tacaala waxaan kaloo kula dardaarmayaa inaad talada badiso oo dadka muslimiinta a mas-uulka u tahay inaad la tashato oo talada aad badiso waxyaalaha aasaaska u ah shaqooyinka ina mugta guulaystaan ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah aan kula daarmayaa naqiibow inaa acmaasha a qabanayso ilahay dartiisa ay kaa noqoto acmaasha a qabanayso oo ummadda u qabanayso ilahay dartiisa inay kaa tahay ilahay subana tacala wuu kuu barakeynayaa waxaan kaloo kula daarmayaa inaad shay kasto waxa weyaan kitaabka ilahi subana watacaala iyo sunnada inaad waafajiso a qabanayso ha ku raaligelinin wax ilahi subana watacaala caragelinaayo qabiilkaada ha ku raaligelinin wax qabiilka ha ku raaligelinin ilaahi subxana watacaala hadduu kaa caroodo shaqadaada kuma hagaagayso ogow kitaabka ilaahi subxana watacaala shay kastoo aad qabanayso miisaan ha kuna ahaado waxaan kaloo kula daarmanahay diinta ilahi subana wataala inuu surayso maanta waxa weyaan diinta ilahi subana watacaala qofkii sheeganayo wuxuu la mid yahay kalqaabidi cala aljamra nin dhimbil heystay la mid tahay maanta ninka la yihahdo tadbiiq shariica sharci ilahi taala tadbiiqinaya kitaabka ilahi subana wataala u sacinaya waan mogtahay maanta mogtahay waa jariima mogtahay hadda fiiriye dadka hadda waxaana la joogo muqdisho ama meelo badan riddada ee ka shaqe ee joogto dad waxa weyaan ka imaadaana la joogo dadka maanta bal fiiri meesha sharca islaamka maraysa ilah idin ku dhaarshe maanta qofka waxaa lagu beegsanayaa kitaabki diinta tadbiiqinteeda lagu beegsanaya qofka hor ilah idin ku dhaarshe hadduu qofka gar la baxo waa la beegsanaya maanta hadduu sunada nebi maxamed sal ly slam tadbiiqiyo maanta waa la beegsanaya hadduu kitaabka ilahi taala isku xukuma hadduu dhaha waa la beegsanaya maanta soo lamid min marka kalqaabida cala jamra saas maa dadka la xiraayo ee xabsiga waxa lagu gumaadaayo xabsiyada diyaaraha lala dhacaayo la gumaadaayo waxaa lagu haystaa maxay tahay waa diinta ilahi subana wataala waxaa laga rabaa marka nusratu diin illahi inaad mar kasta u taagan tahay oo diinta ilahi taala u nusraynaysid waa kula daarmayaa jazaakum allahu khayran ilaahi subxana watacaala ha idin barakeeyo kulankan kulan khayr qab allah nooga dhigo naqiibka aan doobanayna ilahi subana wataala naqiib saalix allah ka dhigo ilahi subana wataala ha u sahlo bidaana saalixa ilahi ha u sahlo ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa midkii waxa weyaan aan ilahay ugu baryaynaa midkii reerkaas waxa weyaan ay ku hodmaan ay ku lanaadaan ilahi subana wataala hanoog hanooga dhigo insha allah taala dhammaanteenana ilahi subana wataala damb dunuubteena ha dhaafo ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa ciddii xanuunsan ilahi inuu caafiyo cudurada beeraha iyo adduunyada nagaysana ilahi inuu naga qadaan la weydiisanaynaa hada wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam kaas waxa uu ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan guud ahaanna halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsanaa munaasabad ka dhacday shabeellaha hoose oo xawaadlaha dega koonfurta soomaaliya ay ku doorteen suldaan aadan tifow cilmi in uu ku hogaamiyo shareecadda islaamka barnaamijka la mid intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنير دمعكم في العود